waxaan rabaa inaan halka uga faro iyagoo raacaya nidaamyada adduunka dalal badan oo federaal oo waxaa jira laba lacagood kale leh macnaheedu maaha soomaalinimada inaan ka baxnay laakiin waxaan rabaa puntland lacag ay leedahay inaad daraasadeeda bilowdaan oo raadisaan muddaan sugaynay in dowladda mid ah shilin soomaaliya oo midaysan la sameeyo ma muuqdo marka maanta go'aankaas ayaa dowladdu waayadanba ka shaqaynaysay daraasadeeda socota waxaan rajaynaynaa muddo gaaban oo inta lagu jiro haddii ilaah idan ka dhigo in la helo lacag puntland ay leedahay oo hadhow la jaan qaadi doontaa nidaamka maaliyadeed ee soomaaliya markii miyirka iyo maskaxdu soo noqoto oo dad soomaaliyeed oo is-ogoloo nidaam waaxida yeeshaan marka arrintaas waxaan rabaa in hoosta laga xariiqo shaqadii aawadeenna la dedejiyo